bsmi اllahi الرحman الرaxim alxamdu lilah wkafى wالصlaة wالslam عlى cibaadih اladina اصطafى wbعdu allahuma wfiqna min alqwl wاlcml ma tuxibh wtardah allahuma calimna cilma ynfacuna wzidna cilma wanfacna bima calamtna ilaahay subxaana wa tacaala ayaa mahadle subxaana wa tacaala isugu keen keenay guri ka mida guryaha ilaahay subxaana wa tacaala islamarkaa inaga oo diinteenna wax ka mida inaynu fahno doonayna maanta waa majliskeenii labaad ee markaas waxa weeyaan nadawaadkii aynu u bixinay taxsiinu lmar'ati almuslima gabadha muslimkaa in dhufays loo sameeyo waxaa maanta markaas waxa weeya inala fadhiya marti inoogu ah fataawooda ama su-aalaha iyo jawaabaha shaykhuna alfaadil asheykh cabdallah xasan xaashi albarbaraawi oo insha allahu tacaala su-aalihi aad soo qorteen aynu u bandhigi doonno insha allahu tacaala haddii aan kusoo dhowaado su-aalaha sheekha insha allah aynu u bandhigayno su-aalaha la soo qoray kale way tiro badnaayeen hase yeeshee wixii aynu ka gaadhnay wakhtigu inoo gaadho ayaynu sheekha insha allahu tacaala weydiin doonaa su-aasha koobaad waxay odhanaysaa sheekh haddii aan masaajidka jamaacada ka hor kusii tukado haddana anigoo masaajidkii dhex fadhiya jamaacadii ay soo gasho ma iska fadhihi karaa anigo maadaama oo aan salaada hore usii tukaday mise inaan jamaacada mar labaad la tukado ayaa igu waajiba falyatafadal ishaykhu mashkuuran wamajuuran alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wاlcaaqibatu lilmutaqiina wla cudwana ila clى اظaalimiin wsala allahu clى nabiyina muxamadi wclى aalihi wasaxbih waslama tasliima kaiira ilaahay baynu subxaana wa tacaala weydiisanaynaa inuu ina waafajiyo sida saxda ah ilaahayna subxaana wa tacaala dembi dhaaf baynu ka weydiisanaynaa wixii khalad iyo gaf inaga dhaca su-aasha ku saabsan haddii gabadha ay masaajid tagto oo salaaddii wakhtigeedu uu soo galo oo goonideeda ay isaga tukato oo haddana salaaddii la galo jamacii ma la tukanaysaa jawaabteedu waxay tahay marka koowaad dumarka waxaa u fadli badan guryahooda inay ku tukadaan oo rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi wa buyuutuhunna khayru lahunna guryahooda ayaa u khayr badan marlabaadka salaada jamaacadu dumarka waajib kuma aha taana waxaa ka dhalanaya haddii ay masaajidka tagto oo la eedaamo ama wakhtigii salaaduba uu soo galo iyadoo kelideeda way iska tukan kartaa laakiin sida afdalkii waxaa weeye mar hadday masaajidkii joogto jamaacada inay la tukato saas ayaa u fadli badan oo axaadiista tilmaamaysa fadliga salaatuljamaaca ay leedahay dumarkuna way soo gelayaan haddii ay markaa salaadeedii gooni u tukatay salaadeedaasi waa ka ansaxaysaa iyadoo masaajidkii joogta haddii salaadii la aqiimayna waa inaanay masaajidka iska dhex fadhiin ee ay la tukato dadka muslimiinta ee tukanaya mar labaad ta hore ayaa faralkeedii iyo ta dambena waxay u niyeysanaysaa salaad sunno ah waxaynu sidaa u nidhi wakhtigii nebiga calayhi salaatu wasalaam iyadoo rasuulku ku tukanayo masaajidka mina waxaa masaajidka soo galay laba nin xagga dambe iska fadhiisteen markii ay salaaddii ka baxeen buu rasuulu ku yidhi maxaa idinku dhace aad noola tukan weydeen waxaydhan sallaynaa fii rixaalina yaa rasuula allah meelihi aanu mino ka deganayn baanu ku soo tukannay rasuulka ilaahayow rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu uhi sidaa ha samaynina haddii aad salaaddii tukataan haddana masaajidkii aad timaadaan oo jamaacadii iyadoo lagu oogaya aad soo gaadhaan la tukada buuhi nebigu calayhi salaatu wasalaam ta dambe sunna idii noqonaysa sababtuna waxay tahay haddii dadkii muslimiintaha oo tukanaya qofku uu xaggaa dambe iska fadhiisto arrintaasi waxay dhalin kartaa tuhmad in la idhaahdo qofkani talow dadkan ma gaal u arkaa ma taariku salaad baa markaa malayaasha iyo waswaaska noocaase shaydaanku uu furi karo ayaa lagaga hortegaya arrinka wallahu aclam jazaaka allahu khayran khayra aljaza su-aasha labaad waxay odhanaysaa cuntada dadka kiristanka ah ma la cuni karaa cuntadu sideedaba waa laba nooc cunto wax la gowracay ka timi iyo cunto waxaan gowrac u baahnayn ka timi cuntada ka timi waxaa la gowracay oo ah hilibka xoolaha geel iyo loodii adhiga iyo ugaadha waxyaaba la midkaa haddii dadka gowraca ay yihiin ahlulkitaab yuhuud ay yihiin ama kiristaan waxay gowracaan waa laynoo xalaaleeyey wطacaamu اladiina uutuu اlkitaaba xilun lakum buuhi ilaahay subxana wa tacaala kuwa kitaabka la siiye waa yuhuud iyo kiristaane raashinkoodu xalaal buu idin yahay nebiguna calayhi salaatu wasalaam waxa ay gowracaan waa cuni jiray oo gabadh yuhuudiyada ayaa saynu ogsoonahay neef ay qashay rasuulka calayhi salaatu wasalaam u sumaysay waana sunta markii dambe uu rasuulku u dhintay marka wixii ay qashay nebigu u cuni calayhi salaatu wasalaam waxaa kaloo abu daawuud wariyey in nin yuhuudi uu rasuulka casuumay uu ku casuumay khubus iyo ihaala sanikha ihaaladu waa xaydha xaydh markaa urteedu xoogay ay isbedeshay oo raagtay xaydhuna waxaynu ogsoonnay waxay ka timi waxyaabaha nool xoolaha ayay ka timi marka ahlulkitaabku wixii ay gowracaan haddaynu ogaano qof ahlulkitaab inuu gowracay ama qofku tusaale ahaan uu joogo waddan dadkiisu ahlulkitaab ay yihiin asalku waxa weeye wixii wadankaa lagu gowraco inuu xalaal yahay waxaad si gaara u ogaatay xaaraannimadiisa mooyaane cuntooyinka kale iyagu marka horeba aan gowrac u baahnayn iyagana waa waa la cuni karaa wax dhibaata kuma jirto waxa fiicanuun waajib bayaanay ahaane qofku weelkooda inuu iska maydho maadaama ay doofaarka cunaan khamrigana ay cabaan wallahu aclam jazaaka allahu khayran su-aasha saddexaad waxay odhanaysaa gabadhu iyada oo niqaaban golofisina xidhan salaada ma ku tukan kartaa iyada oo aan iska saarin niqaabka iyo golofisyada haddii meesha ay joogaan rag gabadha ajanabikaa yanaa zawj iyo maxram midna baanu ahayn way iskaga tukan kartaa wax dhibaataana ma laha haddii aanay meesha joogin iyadaoo golofyasya golofsyada xidhan ama niqaabka haddii ay tukato salaadeedu way ansaxaysaa oo shuruudda salaada ka mid ma aha inay wejiga banayso iyo gacmaha laakiin waa makruuh makruuh macnaheedu waa maxay macnaa waa arrin laga fiican yahay oo qofka ay u fiican tahay inuu iska daayo hadduu sameeye kuma dembaabayo laakiin inuu iska daayo ayaa u fiican marka labadaa xaaladood bay yeelanaysaa haddii ay gurigeedii iskaga tukanayso ama meel ay dumaruun joogaan ama rag maxramkeedii un ay joogaan niqaabka iyo galofiskaba inay iska bixiso ayaa fiican hadday ku tukatana waa arrin makruuha sababtuna waxay tahay waxaa la rabaa gacmaheedu inay halkii ay ku sujuudaysay ay baashiraan iyadoo aanay waxba u dhaxayn saasoo kale salaanteeda iyo sankeeduba inay gaadhaan meesha ay ku sujuudayso wallahu aclam jazaaka allahu khayran su-aasha afaraad waxay odhanaysaa sheekh macalimiinta qaarkood ayaa ardayda waxa ay ku khasbaan xilliga aanay daahirka ahayn inay soo qaataan kitaabka qur-aanka kariimka ah marka ay joogaan madaarista xifdiga ah marka inanta soo qaadato xaaladda noocaasi kitaabkii qur-aanka ahaa iyadu ma ku dembaabaysaa ama wax dembiya ma ku leedahay kitaabka qur-aankaa qof aan daahir ahayni inuu taabtaa ma bannaana rag iyo dumarba ilaahay baa subxaana wa tacala ihi laa yamasu ila almutahharuun rasuulkuna calayhi salaatu wasalaam wuxuui laa yamasana alqur'aana ilaa taahir qof dahaaro qaba mooyaane qof kale iyaanu kitaabka taabanin saxaabadana ridwaan ullaahi calayhim sia waa laga soo wariyey saxaabigii sacad bin abi waqaas inanuu dhalay baa kitaabka qur-aanka u hayey isna qur-aanku akhrinayay kadib inankii waxaa la soo gudboonaaday wax weysadiisa jebiya wuxuu ku yihi kitaabka dhiga oo oradoo soo weysayso sheekhulislaam ibnu teymiyana wuxuu sheegaa taabiciinta oo ah raggii saxaabada soo gaadhay wax khilaafoo masaladaa ku saabsan inaan lagaba sheeginba bimacnaa isku waafaqsanaayeen qof aan daahir ahayni qur-aanka inaanu taaban karin macalinku marka wixii ay daruura keenta taa waa laga soo reebaya oon isku ognahay addaruura tubiixu lmaxduur haddii kitaabkii tusaale ahaan uu dayacmayo amabase meel xun uu ku dhacaayo qofkaan daahirka ahayni markaa wuu qaban karaa waa laba mafsado labada mafsadona tayar baa markaa la sameeyaa si taweyn looga badbaado haddii ay masaladu saa tahay macallinkuma aha dumarka inuu ku khasbo xaaladda marka ay ku jiraan inay kitaabka soo qaataan haddii isagu idhaa ilowba ilow soo qaatana mar haddii gabadhu diin ahaan ay ku qanacsan tahay xaaladda inaanay kitaabka taaban karin inay hadalkiisa maqasho ma aha ee waa inay ku camalfasho sida iyadu ay aaminsan tahay xataa hadduu isagu aaminsan yahay se culimada qaarba ay ku tegeen in la taaban karo madhabkiisa ku dhaqmi mayso waxay ku dhaqmaysaa sida iyadu ay aaminsan tahay ee diin ahaan ay ugu qanacsan tahay wallahu aclam jasaaka allahu khayran su-aasha shanaad waxay odhanaysaa sheekh gabadha reer hore soo martay iyadoo aabbaheed uu joogo ma la masaafaysan karaa ama isagoo aabbaheed aanu bixinin ninka eh, meel kale ma lagu meherin karaa guurka arkaantiisa ama tiirarkiisa waxaa ka mid ah alwaliyu gabadha qofkii ama ninkii mas-uulka ka ahaa inuu bixiyo qur-aankana waa lagu sheegay ilahay waa kidhi waankixu alyaama minkum wasaalixiina min cibaadikum waxaa kaloo ilaahay subxaana watacaala uu yihi falaa tacduluuhunna nebiguna calayhi salaatu wasalaam axaadiis tiro badan buu ku sheegay weligu guurka lagama maarmaan inuu yahay laa nikaaxa ilaa biwaliyin xadiidu abi muusa alashcari waana xadiis saxiixa iyo axaadiis kaloo badan dumarka oo dhamme arrintaa way ka siman yihiin ta shabadda iyo ta guur hore soo martay midna bilaa weli ma mehersamayso xataa haddaanay weli lahayn waxaa mas-uulkaa dowladda maxkamadda ama qaadiga ayaa meherinaya wallahu aclam waxaa loo yaqaano masaafaduna waa shay baatila weeyi oo gabadho weligeedii uu joogo in lala baxsado laga kaxeeyaa oo wax sharcigii khilaafsan dhaqan xun oo diintana aada uga hor imanayana ah wax allaalo waxa arrintaa ku ansaxayaana ma jiraan wallahu aclam jasaaka allahu khayran su-aasha ku xigtaa waxay odhanaysaa sheekh ma geli karaa xegbad aanu ninkaygu ogayn oo aan ka gelaya biilkii uu ninku i siiyey arrinta ku saabsan masruufka ama biilka uu ninkuu reerkiisa siiyo gabadhu wax iyada u gooniya kama isticmaali karto asalku waa sidaas oo intay biilkii wax ka jarto iyadu iskama kaydsan karto iskama dhigan karto ama dad kale kuma masruufi karto ama iyadu waxyaaba biilka ka baxsan way u baahan tahay kama soo iibsan karto ilaa bicilmihi isagoo arrintaa og mooyaane oo isagu u ogolaado oo u fasaxay arrinta markaa hagbadduna taasunbay soo hoosgelaysaa haddii hagbadda kolle waa lacag la ururinaya une ay lafaheeda u urursanayso iyo waxyaabo iyadu ay doonayso inay ku qabsato uma bannaano arrinta noocaasi inuu ninku u ogolaado ama u fasaxa mooyaane haddiise ay reerka u ururinayso oo tusaale ahaan ay biilkii intay wax ka jarto ay ururinayso ama hagbadda la sheegayba ay ku darayso hadhowna waxay ku qabanaysaa ay tahay masaalixdii iyo danihii qoyskaas tii ninka tii caruurta tii guriga taasi wax dhibaato kuma jirto laakiin waxaa shardi u ah inaan arrinta aanu ka dhalan tadyiiq calaa ahli lbeyt oo haddii biilkii markay lacagtaa ka jarto biilkii reerkii uu suquuqul ku noqonayo oo wax hagaagsan aanay siinahayn ninkii iyo caruurtii taas iyadu uma bannaana laakiin ta laga hadlayaa waa haddii biilku uu ka ballaadhan yahay oo uu ka badan yahay wax ay ka go-ayaan waxbaa ka goyn kartaa si ay reerka ugu ururiso oo maslaxada iyo danaha qoyska ay ugu qabato isla markaana inay ninka ogeysiiso weeyaan taa lafteeda si aan hadhow toole aan dhibaata aanay uga dhalan marka uu ogaado wallahu aclam jasaaka allahu khayran su-aasha ku xigtaa waxay odhanaysaa sheekh ninkaygu hooyada ayuu caayaa salaadana si fiican uma tukado haddii ninkaa aan ka dalbado furniin wax dembiya ma iga soo gaadhaya masalada hore ee hagbadda ku saabsanayd waxaan ku darayaa haddii gabadha iyada biilkeeda gooni loo siiyo wakhtigii hore ayay jiri jirtay kutubta fiqigana way ku qoran tahay in gabadha dee wax go-aan la siin jiro oo kuwa fuqahada qaarkood yidhaahdaa raggaa saddex loo qaybinayaa muusir mutawasit iyo mucsir mid maalqabeena mid dhexdhexaada iyo mid caydha marka hadduu yahay maalqabeen laba mudoo raashinay maalintii ku leedahay iyo iidaamka biriq caana iyo waxyaaba noocaasa hadduu yahay mutawasitna mud iyo badh hadduu mucsir yahayna mud bay ku leedahay marka haddii taasoo kale tusaale ay dhacdo gabadha la idhaahdo adiga masruufkaagu waa intaa oo adiga masruufkaagii gaarka ahaa weeye ka iyadaa iskale way mulkiyeysa oo hadday doonto intay cuntadaba iska daysa iska soonto ayay waxyaabo kale ku isticmaali karta laakiin inta aynu ka hadlaynaa ee masalada hore jawaabtu ay ku saabsanayd waa biilkii reerka oo dhan ka dhexeeyey iyadoo aanay gooni u lahayn masalada ku saabsan ninka salaada si fiican aanu tukanahayn caydaana samaynaya waa nooc min alibtilaa waa qof imtixaaman qofkaasi dhammaanteenba waa u ducaynaynaa in ilaahay subxana watacaala uu soo hanuuniyo allahuma hdihi waslixuu yaa rab alcaalamiin caydu waa dhaqan aada u xun weliba qofku markuu yahay qof weyn oo waalid oo lagu dayanayana way sii fool xun tahay oo wuxuu noqon karaa qof waddo xun jideeyey waman sana fi lislaami sunnatan sayi'a ayuu soo geli karaa sideedabana rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi sibaabu lmuslimi fusuuq wa qitaalu kufrun muslimka in la caayaa waa faasiqnimo in lala dagaalamaana waa dhaqanka gaalada almuminu laysa biacaan wala allacaan wala alfaaxish albadii rasuulku wuxu uhi calayhi salaatu wasalaam muuminku ma aha mid durus badan oo dadka dura oo wax ka sheega mid wax nacdala maaha mid af xunoo wax xun ku hadla oo dadka wanaagsan ay ka xishoodaanna qofka muuminkii maaha oo qof carabkiisa dhowro wax wanaagsan ku hadla salaadana de waynu garanaynaa qiimaheeda ilahay agtiisa ay ku leedahay waxay odhan jireen culimmada qaarkood haddaad doonayso inaad qiyaasto diintaadu intay leeg tahay waxaad eegtaa salaadu qiimahay agtaada ku leedahay marba iimaankaaga iyo diintaadu waxay leegtahay salaadu inta ay qiima agtaada ku leedahay marka ninkaa horta waad u ducayn doontaa marka koobaad inuu ilaahay soo hanuuniyo waanaad waanin doontaa adigoo waanada markaa aan ka dhigahayn waana kulul ee si dabacsan oo ladifan oo ay ka muuqato inaad wanaagun la doonayso ula hadlaayo arinta furniinkana ha ku degdegin mar haddaanu taariku salaad ahayn salaada gebigeedaba ka tegay oo aan tukanba ee uu tukado sagsaagba salaadiisa ha ku jire ha ku degdegin furniinka lacala allaha yuslixuhu waxaa laga yaabaa in ilaahay subxana wa tacaala xaalkiisa uu bedelo una ducee waanadana u wad wallahu aclam jazaaka allahu khayran su-aasha su-aashaa ku sii xigtaa waxaa odhanaysaa sheekh diintu maxay ka qabtaa in qardhaas la xidho iyadoo markaas waxa weeyaan shifaa ama caafimaad laga raadinayo waxaa loo yaqaano qardhaastu noocyo ayay leedahay oo xukun qura ma yeelato haddii waxaan qur-aan ahayn uu ku qoran yahay waxaan qur-aanna ahayn ducana ahayn haddii uu ku qoran yahay xidhashadeedu ma bannaana haddii qofka xidhay waa aaminsanyaen iyada lafteedu ay axtaraysa waa shirki akbara shirkigii weynaa diinta lagaga baxaya wey hadduu aaminsan inay sabab tahay ee ka waxtaraya ilaahay uu yahayna waa shirki asqara haddii ereyo shirki ay ku qoran yihiin qardhaasta sida qofkii oo ilaahay cid aan ahayn loo baryayo oo qofka qore u baryayo sida jin iyo awliyada iyo wixii la mida iyaduna shakilaan waa shirki haddii qardhaasta uu qur-aan ku qoran yahay ama ducooyinkii nebiga calayh salaatu wasalaam laga soo wariyey amaba se ducooyin kaloo wanaagsan allahuma shfihi allahuma ashfihi allahuma shfihi ama asalu allaha an yashfiyaka waa ducooyinkaa wanaagsan baa lagu qoray iyadu shirki ma aha waxa meesha ku qoranayba waa qur-aan mar haddii qofku aaminsan yahi inuu ilaahay shaafiyayo qur-aankuna uu sababu yahay shifaaga iyo ducooyinku shirki weyn iyo shirki yar midnaba maaha iyadu laakiin ma bannaan tahay mise ma bannaana culimmadu way isku khilaafaan waxaana fiican qofku inuu iska daayo asbaabahan soo socda awgood sababta koowaad waxay tahay waxa ku qoran baan horta la hubinba oo dadka qardhaasaha qoraa qaarna qur-aan bay ku qoraan qaarna waxyaabo kale ku qoraan qardhaaso dhowroo anigu aan arko aan furfurayna qaarkood waxaan nagaga soo baxay waxaan qur-aan iyo ducatoona aan shaqo ku lahayn xuruuf muqaaca xuruuftan alifbeetada oo dee qur-aanna ma aha sunnana ma aha ducana ma aha qaarkoodna magacyo ay u muuqata magacyo jin inay yihiin ayaanu ku aragnay marka waxay noqon kartaa taa qur-aanka lagu qorayo lafteedu mid ay ku soo gabato tii wax kale ay ku qoraayeen waxaa kaloo culimada diidda ay u diideen nebigu calayhi salaatu wasalaam waxay idhahdeen si guud buu u diiday isagoo aan qardhaasaha kala qaadqaadin man tacalaqa tamiimatan faqad ashraka buri nebigu calayhi salaatu wasalaam ta kale waxay yidhaahdeen waxaa ka dhalan kara in qur-aanka xurmadiisii meel lagaga dhaco haddii qur-aanba lagu qoray oo qofki isagoon daahir ahayn uu xambaarsan yahay amabase dee inuu la galo musqulaha iyo meelaha noocaasa arinka afraad nebigu calayhi salaatu wasalaam marnaba inuu qur-aan dad ugu qoray warqad ama ducooyin oo uu yihi xidha lama soo warin sida alimaam ibn alcarabi raxima allahu tacaala sunaha nebigu calayh salaatu wasalaam wuxuu ahaa alruqya qur-aankii iyo ducadii intuu akhriyo inuu ku tufo waxa weeyaan qofka marka taa qur-aanku uu ku qoran yahay haddii qur-aanba lagu hubo ama dacooyinka wanaagsan ay ku qoran yihiin iyada lafteeda waxaa fiican qofku inuu iska daayo siyaabaha kale ee laysku waafaqsan yahay qur-aanka in la isugu daweyn karo inuu isugu daweeyo wallahu aclam jazaaka allahu khayran su-aasha kusii xigtaa waa su-aasha odhanaysa sheekh waxaan ahay ardayad daalibulcilmiya oo cilmiga barata waxaanan doonayaa oo aan jecelahay inaan noqdo gabadh muftiyada oo dumarka u fatwoota maxaad igula talin lahayd waad noqon kartaa qofkana had iyo jeeraale wuxuu ilaahay subxaana wa tacaala ka malaysto ama uu ka rajeeyo wuu helaa ilaahay waa ka xadiisulqudsiga ku uhi anaa cinda danni cabdi bi addoonkaygu wuxuu iga malaysta ayuu iga helaya himada sarraysa hanka iyo yuhuunta sarraysaana aad bay u fiican tahay qofku inuu meel sare waxa weeyaan uu higsado oo meelaha hoose iyo dhulka soke aanu ku qancin taladu waxay tahay marka koobaad inaad niyadaada saxdo oo cilmiga aad u barato ilaahay daraaddii inaad ku cibaadaysato naftaada jahliga aad ka dulqaado dadka laftoodana inaad cilmiga waxa weya inaad ku anfacdo waa inaad iska ilaaliso riyaaga istusnimada uu shaydaanku qalbigaaga ku tuuri karo wamaa umiruu ila liyacbudu allaha mukhlisiina lahu ddiin mar labaadka ilaahay tala saaro oo caqligaaga iyo fahamkaaga iyo dadaalkaaga ha isku hadlaynin qaala nabiyu calayhi salaatu wasalaam ixris calaa maa yanfacuka wastacin bilah ku dadaal wixii waxtar kuu leh laakiin ilaahay kaalmayso wa cala allahi fatawakaluu in kuntum mu'miniin ilaahay tala saarta ilaahay qura tala saarta haddii aad mu'miniin dhaba tihiin arrinka saddexaad wuxuu yahay cilmiga barashadiisu waddo loo maray leedahay waa inaad hesho cid aad cilmiga ka barato ciddaana laba sifo laga maarmaan bay u yihiin sifada koowaad waxay tahay inuu cilmi leeyahay ile qof aan aqoontan aad ka doonaysa aan lahayn dad kitaabka hoos dhigato jahli unbaad ka baranaysaa cilmi ka baran mayse taana see lagu garan karaa qofku inuu cilmi leeyahay waxaa lagu garan karaa cid cilmiga lagu yaqaano culimada waaweyn ka midi inay kuu taskiyadoon ay ku dhahdaan qofkaasi cilmigaa uu yaqaanaaye ka baro ama qofku inuu yahay qof cilmigiisu ijtihaaray oo uu caan baxay oo dadkuba ay wada yaqaaniin culimo iyo caamoba inuu ahlucilmiga uu ka mid yahay sifada labaad laga maarmaanka u hayna waa addayaana qof diinla waa inuu yahay qofku waxaa soo gelaya taa caqiidadiisu inay sax tahay si aanu ku waraabin caqiido khaldan oo caqiidadii nebiga calayhi salatu wasalaam iyo saxaabada waa inuu aaminsan yahay wadadii dadkii hore wanaagsanaa qof haya oo maraya waa inuu yihi bidcooyinka iyo waxyaabaha noocaasa ka maran saasoo kale qof akhlaaq le waa inuu yahay iyo dhaqan wanaagsan qofka caqiidiisu haba fiicnaa tabee hadduu macallin kuu noqdo isagoo akhlaaq xun waxaa dhacaysa inaad akhlaaq xumadaasi adiguna aad ka barato macallinku ardaygiisa uu raadeeye arrinka kale taasoo raacaya wuxuu yahay cilmigu asaasiyaad buu leeyahay waxaa ugu horeeya qofku inuu itqaaniyo si fiican uu u barto alqira'a walkitaaba qoraalka iyo akhriska carabiga inuu si fiican labadaa qofku u yaqaan kadibna kutubta cilmigu sida ay u kala yaryar yihiin ay u kala horeeyaan cilmi wal iyo fanni waliba wuxuu leeyahay silsilad kutuba kitaab u yaroo lagu bilaabo iyo kitaab xagga dhigista u sarreeya oo la gaadho marka cilmi walba waa inaad wadadiisa aad raacdo hadaad naxwo dhiganayso ad ajruumiga ka bilowda tusaalahaan ilaa ajruumiga aad meel iska dhigtood fahamto kuguba qaadato labaatan jeer inaad ku celise waa inaanad dhaafin haddii kale waxba tari mayso waana dadku maanta siday u badan yihin hadaad tira ajruumiga ma dhigatay haa mutamima ma dhigatay haa kitaabayol ma dhigatay haa maxaad ka haysaa waxba waan dhigtay waxba tari mayso ta muhimka waxa weeye qofku inuu si fiican u fahmo taasina waxay ku imanaysaa inuu wakhti siiyo cilmiga kuna celceliyo degdegana waa inuu iska daaya bal u fiirsada maanta waxbarashadan maadigaah inuu ognahay cilmiga diineed marka la garab dhigo inay aada uga kooban tahay muddo intee leeg bay dadku u sabraan keejiiga ka bilow ilaa digriiga u horeeya jaamacadda qofku ka qalin jebinayo waa imse sannadood dugsiga hoose ilaa ka sare ayaaba labiyo toban sannadood haddii keejiiga lagu daro laba sannadood ku jira waa afar iyo toban afar sanadoodoo jaamacaddaana ku daray sideed iyo toban sanadood bay dadku sii jeedaan axna ma yidhaahdaan laakiin cilmiga diinta qofku wuxuu odhanaya hadduu meel sanad ku jiro ama laba sanadood meesha wakhtigeeda dheer maxadkaa muddo dheer baa lagu jiraa ama sheekhaasi sanaduu cilmigan dhigaabaa la odhanaya marka waxay tusinaysaa dadku cilmigan qiimihiisa dhabta inaanay fahmin waxaa kaloo jira talakhbudka noocaasi qofku marba fani uu iska bilaabo marba kitaab uu iska bilaabo naxwaha baro ka gungaadh fiqiga baro ka gungaadh usuul fiqiga wahaakada fununta cilmiga hal marna ha wada qaadane marba intaad qaadan karayso baro haddaad tidhaahdo sideed fani ama toban baan hal mar wada baranaya natiijo fiican meesha ka soo bixi mayso laba ama saddex haddii xifdigaaga iyo fahamkaagu uu badan yihi fani walba kitaabka u horeeya asaaska u ah xifdi dusha ka qabo macalinkaagana laazimo iska daa isbedbedelka macalin baa naxwaha yaqaan baa ajuruumiga kuu bilaaba isaga ka dhamayso maalimo mid ha ula tegin macalimiintu way kala duwan kala usluub duwayin say waxu dhigaan way kala duwantay marka arrimaha noocaasa baan kugula talin lahaa ilaahayna subxaana wa tacaala himada fiican ha kuu suurtogeliyo cilmigana naftaada iyo ummadaadaba ha ku anfaco wallahu aclam su-aasha kusii xigtaa waxay odhanaysaa sheekh muxuu yahay xukunka ee, doorashooyinka in qofku markaas waxa weeyaan ee, kaarhka codbixinta uu qaato kadibna markaas waxa weeyaan codbixinta uu ka qayb qaato hadhow talo u codeeyo Ee, doorashada sideeda islaamku uma diidana waxaa la dooran karaa laakiin doorashada noocan ee maanta caalamka ka jirta wadankeenana ka jirta oo cid waliba ay doorashadii ka qeybgelayso ay wax dooranayso qofkii caqliga lahaayo kii kale kii diinta lahaayo kii kale mid walibana laleeyahay xaq buu u leeyahay inuu ummadda hogaamiyo isu soo sharaxo isla markaa ummaddana qaybinayso shardi looga dhigay inay ummaddu horta xisbiya noqoto innagana ay qabyaaladuna ay noo weheliso weliba xisbiyadii iyo qabyaaladii markay isguursadeen wax xunbay dhaleen oo aan wanaagsanayn taana markhaati baynu ka wada nahay marka doorashada noocani markay sidaa tahay wax saxa maaha haddii dad ahlulxalli walcaqdi ay wax dooran lahaayeen dad caqli leh waxana ummadda u furi kara waxana u xidhi kara ummaddana maslaxadeeda ka talinaya way koobnaan lahayd kharashkeedu wuu yaraan lahaa buuqeedu wuu yaraan lahaa khilaafkeedu wuu yaraan lahaa iyo fitnadeedu cadaawadday dhalaysa way yaraan lahayd fisqiga iyo macaasida iyo xumaantan ay jiidanaysa rimoodhka ay ku sidata waxaasoo dhami ugu yaraan way yaraan lahaayeen bal idinku isu qiyaasa un ila waddanka waa inagii joognaye wakhtigii een, madaxweyne cigaal dee doorasho madaxweyne way dhici jirtay haddana dadka badankoodu war umay hayn jirin buuq iyo qabyaalad iyo qaybsan iyo colaad iyo fisqi iyo waxyaaba macaasi oo dhacamayna arki jirin in kooban baa wax dooran jirtay marka aad bay uga sahlanayd marka doorashadan xaalkeedu waa sidaa dee waxaan wanaagsanayn bay farca ka tahay oo dimuqraadiyadda ayaa sidan dhigaysa inka xabagta ku cabaya dooxa hargeysa iyo ka dadka magaalada degan u sharaf badani ay isku cod noqdaanoo labaduba xaq ay u yeeshaan inay wax doortaan iyo in iyaga la doortaba ka khamriga cabaa ama xabagta cabaa hadduu isa soo sharaxo u idhaahdo waxaan u sharaxaana waddanka inaan madaxweyne ka noqdo ama inaan golaha wakiilada ama ba- eh, deegaanka inaan xubin ka noqdo ama maayarba wax u diidaya ma jiraana soo ma ogin dimuqraadiyaddu waa ogasha laakiin islaamku ma ogola dee qof noocaas inuu ummadda madax iyo hogaamiye inuu u noqdo marka horta asalkeedu waa sidaa wax saxa maaha wax saxa inay tan yahaan la moodi waxaabay nagu filanba inay ummaddii qaybinayso laleeya ilaa somalilan saddex xisbi ay ka jiraan oo ummaddii ay qaybsanto Een, dimuqraadiyadii ma jirto doorasho sixina ma jirto xisbiyadana waynu ognay ummadda say u qaybinayaan guriga qura laga yaabaa in la- dadkii degan ay isu cadhoodaan ninkii iyo xaaskiisu inay isku furaan intuu idhaahdo xisbi hebel u coday iyaduna ay tira maya kale u cod- ayaanu codaynaya in la isku dilaba qabyaaladda reeraha iyo waxaana dee waynu aragnaaba Een, dadkeenna qaabkani maanta wuxu dooranayaan xataa gaaladu qaabka wuxu doortaan baa dhaama gaaladu iyagu gaalay diin la-aan gaalay u yihiinba laakiin qofkay dooranayaan xagga adduunyadooda ka eegaan iyagu inuu xagga adduunyada dan uga yahay in kale inagu diinna ma eegno adduunyana ma eegno waxaa qure dadka badankooda eegaya waa maxay yaa reer hebelah khalaas waxaa is soo sharaxay oo dhan keebaad isku qolatiin buu qofku ka dhex eegaya ka ugu liita adduunya isagu ugu ridaya hadhowna naartiisa ama dabkiisa qofka koobaada ku gubanaya waa isaga ayaa ka qaylinaya dadku wixii iyagu ay gacmahooda ku keeneen ayay ka qaylinayaan oo hadhow tole xumaanahooda ay sheegsheegayaan dadkana had iyo jeer siduu camalkoodu yahaybaa madaxdooduna ay noqotaa sida ilahi uhi wakadalika nuwali bacda daalimiina bacda bima kaanuu yagsibuun markii la weydiiyey acmash sulaymaan ibnu mihraan imaamkii la odhan jiray maxaad maqashay culimmadu iyagoo aayaddaa ku fasiraya wuxuu yihi samictum yaquuluun idaa fasada annaasu wulliya calayhim shiraaruhum waxaan maqlay iyagoo leh dadku haddii ay xumaadaan waxaa madax looga dhigaa kuwooda u sharka badan maanta amar waaqiciya bay noqotay waa tan soo gebagabaynaye wixii dee waa wax jira doorashadu waa taa jirta wax adigu aad maanta diidi kartid ama aad meesha ka saari kartid oo odhan kartid tanaa ka fiicane tan ha lagu bedela ama tanaan ku bedelayaana maaha alamru waaqic bay noqotay mar hadday alamru waaqic noqotay haddii dadka issoo sharaxaya ay isku mid yihiin wax isdhaamaba aanay jirin wax kuu geynayaa ma jiro inaad gashay wax kugu khasbayaa toona ee faa'iide ay keenaysaa baan jirinba iyadoo xumaanaydana wadata laakiin haddii ay timaaddo laba qof oo mid uu xun yahi midna uu wanaagsan yahi hadday issoo sharaxaan maalan mid gaala gaalnimada lagu yaqaano murtada issoo sharaxay iyo mid muslimnimadiisu ay suganta mid faasiqoo fisqiga lagu yaqaan iyo xumaanta iyo mid dhaama mid khaa'in ahoo ummadda waxeedu aanu ka baxsanayn iyo mid ammaano lagu yaqaan xaaladdaasoo kale akhafu dararayn qofku wuu samayn karaa yaana labaduba dee saynu sheegnay asalka wixii asalkiiba baan hagaagsanayn laakiin dee haddii laba dhibaato ay kuu gudboonaadaan ta yar ayaa la irtikaabaa lagu dhacaa si taweyn looga badbaado shiici baa soo sharaxay iyo mid ahlu sunna dee intuu shiici madax kuu noqon lahaa ka ahlu sunnaha dooro ama gaal iyo muslim ama laba qofoo midna waxa weeyaanu jaahil yahay midna uu aqoon leeyihi mid uu yahay faasiq midna uu yahay qof cadliya alqawiy alaamiin lagu tilmaami karo marka taasoo kale ayay dee ahlucilmiga waaweyni yidhaahdeen markay xaaladaasoo kale gaadho ay dee noqoto in laba shar la kala doorto ama khayr iyo shar ayuu qofku waxa weeyaan irtikaabi karaa oo dee doorashadii uu samayn karaa wallahu aclam jazaaka allahu khayran laba su-aalood oo isku dhow su-aasha koowaad waxay odhanaysaa sheekh ninkaygu salaada subax uma kaco haddaan u kiciyana wii karaahiyeystaa waa dhib buu ka dareemaa marka haddii isagoo dhibsanaya aan u kiciyo wax dhibaato ama dembi miyu aniga soo gaarayaa su-aasha labaadna waxay odhanaysaa hooyaday cuntada ayay diidaa oo abateedkeedu ma furna anna waan ku qasbaa wax dembi miyu iga soo gaaraya salaada subax inaad u kicisaa oo waajibku saaran weeye waxaanay soo gelaysaa alamru macruuf anahy can lmunkar wanaag faristii iyo xumaan reebistii wanaag baad faraysa markaad leedahay salaada subax u kac salaad subax iska daaya waynu ognahay gabadha ninkeeda salaatuleylka u kicisa hadduu kici waayana biyo wejiga kaga saydha si ay hurdadu uga duursho ayaabuu rasuulku calayhi salaatu salaam ammaanay ajar weynna uu sheegay wax dembi kaa soo gaari maayo salaada subaxaad u kicinayso ajar baad biidn illaahi ka heli doontaa hadduu karaahiyeysanayo oo isagu uu dhibsanayo haddii ay jirto cid kale oo aanu dhibsanahayn sida waalidkii oo kale oo uu ka haybadaysanayo ciddaa kale inaad u dirto ayaa fiican oo culimmadu markay fiqu amr macruuf nahy can lmunkar ka hadleen waxay dhahdaan qofka haddaad adigu markaad wanaagga u sheegto colaaduu kugu qaadayo ama xumaanta markaad ka reebto ama qaraabogoysnima ay ka dhalanayso waxa fiican ila adiga si gaara arrintu kuugumay waajibine inaad cid kale usoo mariso qof kale qofkaa kale aad tidhaahdo u sheeg haddii aanay cid kale jirin adiga iyo isaguna ad tihiinna ha iska karaahiyeyste adigu kuma dembaabaysidee rifqiga uun ku dadaalo si ladifan oo dabacsan uun ugu sheego salaada ugu kici una ducee marka uu soo jeedana waani oo salaada subax iyo fadliga ay leedahay iyo in la tukan waayo ama jamc alamin waa sifaat lmunaafiqiin ay ka mid tahay iyo ayaad u sheegi wallahu aclam su-aasha labaad hooyaday cuntadan ku khasbaa cuntada diiddaa waan ku khasbaa arrintaa miyaan ku dambaabayaa xadiis baa jira inkastoo culimada qaarkood ay sixadiisa wax ka sheegaan tilmaamaya qofka xanuunsanaya cuntada inaan lagu khasbin ibnu lqayimna raximah llahu tacaala oo dhinac caalim ka ahaa dhinacna dhakhtar wuxuu yidhahdaa dhakhaatiirtu waxay yidhaahdaan xadiidka xadiis uga waafaqsanaan badan cilmiga ibiga ee dhakhtarnimada maanaan arag waxay dhahdaan qofku markuu xanuunsanayo cuntada in lagu khasbo maaha waayo waxaa ka tegaysa shahiyada ama teedkii baa qofka ka tegaya waxaa kaloo uu ku mashquulsan yahay jidhkiisu lalegdanka iyo iska difaaca xanuunkaas marka haddii lagu khasbo cuntada xataa waxay sababtaa inuu xanuunka laftiisa u jabo qofku marka qofkii xanuunsanaya cuntada in lagu khasbo maaha haddii uu waalid yahay uu karahaysanayana kasii daran hal midun baa laga soo reebayaayo haddii qofkii dee waxbaba uu cuni waayo ay ka dhalanayso inay awoodiisu isi sii dhinto ama laga baqanayaba inuu halaagsamo markaa si dhibaatada looga ilaaliyo waa lagu khasbi karaa haddii waalidkii lagu khasbana lagu dembaabi maayo mar haddii maslaxadiisa iyo dantiisa laga talinayo wallahu aclam jazaaka allahu khayran su-aasha kale waxaa odhanaysaa sheekh ilaahay subxaana wa tacaala maadaama oo isagu addoommaha uu abuuray haddana haddii uu addoonku dembaabo maxaa loo cadaabayaa ama se loo ciqaabaya ciddii dembi gasha dembiga in abaalmarintiisa la mariyaa arrin xun maaha caqliga kuma xuma jamiica alcuqalaa qof caqligiisu fasahaada mooyaane arrinta noocaasa way isku waafaqsan yihin xataa kuwa mulxidiinta ah ilaahay jiritaankiisa diidan cidda iyaga dembi ka gasha in la xidho in ciqaabyo kale lagu sameeyo way jecel yihin waanay ogol yihin cid walibana gaal noocyadiisa kala duwan iyo islaamba waxay leeyihiin tabo iyo qaabab cidda khaladaadka iyo dembiyada gasha ay u ciqaabaan marka bani aadamku waa ogolyaha arrinta noocaasa laakiin dadka qaarkood oo dadka inay diinta ka shakigeliyaan doona ama ilaahay iyo khalqigiisa in ay shubho dhex dhigaan oo khalqiga khaaliqoodii ay ku diraan ee hadallada noocaasiya ku hadla ilaahay cidna ma dulmiyo wamaa rabuka bidallaamin lilcabiid ilaahay isagoo awooda dulmiga haddana waa iska xaaraantimeeyey inii xaramtu ulma calaa nafsi jacaltu baynakum xarama ilaahay yuu cadaabaa ciddii mutaysata weliba ilaahay subxana wa tacaala kuwa cadaabka mutaysta laftooda ma wada cadaabo cidduu doonu ilaahay cafiya marka la dhinto qofkii gaalnimo ku dhintay mooyaane dadka islaamnimo ku dhintay dembiye la dhintay ilaba ilo waa la cadaabaya dhammaantood ma odhan karno ilaahay baa qur-aanka ku yidhi in allaha laa yakfiru an yushraka bih wayakfiru maa duuna dalika liman yasha wixii aan gaalnimo ahayna dembiga qofkii ku dhinta kuu doonu ilaahay u dhaafa marka ilaahay cidduu cadaabana wixii iyagu ay sameeyeen ee mutaysteen ayuunbuu ilaahay ku cadaabay taasina waa arrin caqliga iyo fitradaba waafaqsan wixii iyagu ay galeene dembiga khaladu ilahay ku cadaabay weliba haddii uu jahli u geeyo waxaa ilaahay kuma cadaabayo wma kuna mucadibiina xata nabcaa rasuula buui ilaahay qofna cadaabi mayno ilaa rasuul aan usoo diro rusula mubashiriina wamundiriin lianla yakuuna linaasi cala allahi xujatu bacda rusul qofkii wixii waa loo sheegay marka hore wa waxaasi waa mamnuuc danna kuuma aha ciqaabkaasina uu ka dhalanaya ogow isagaa wixii sameeyey in markaa ciqaabkii la mariyaa caqli ahaan iyo fitra ahaan marka sharcigaba laga yimaado midnaba khalad maaha haddaanay jiri lahayn ciddii khalad gasha khaladkooda in lagu ciqaabana adduunyada inta la joogo loona sii sheega aakhirana in qaar lagu ciqaabayo caalamku wuu fasahaadi lahaa oo dadka badankooda faldembiyeedyada maxaa ka celiya dee baqaay ciqaab ka baqanaya waa lagu xidhi doonaa waa lagu dili doonaa waa lagu garaaci doonaa taasaa ka celisa haddaanay taasi jiri lahayn oo lahaa cidba lama ciqaabi karo laa fi dunya walaa fi laakhira caalamku gebigiisu wuu fasahaadi lahaa sia loo kale xoog weyahay baa laysu cuni lahaa dhibaatooyin badan baa dhici lahaa oo nafta iyo maalka iyo cirdiga intaba waxa weeyaan gaadha marka qofkii garanaya ilaahay cidna inaanu dulmi ku ciqaab ahayn fahamsanna ciqaabku inuu ka dhashay khalad iyo gef qofkani uu sameeyey isagoo garanaya qofkaasi su-aasha noocaasoo kale ma keenayo ka su-aashaa keena laftiisana su-aal kale la weydiin kara waxa la odhan karaa waxaad ka warantaa qofka adiga dhibaato kuu geysta ka waran qofbaa caruurtaadi o dhan buu dilay xoolahaagii o dhan buu qaatay adiguu ku ceebeeyey maxaad ka dareemaysaa naftaada ma inuu qofkaasi mutaystay in la ciqaabo mise in la ciqaabaa inay tahay xaq darro waynu garanaynaa waxa ay ku jawaabayaan waaqicoodaanay ka muuqata wallahu aclam jasaaka allahu khayran su-aasha ku xigtaa waxay odhanaysaa sheekh waxaan maqlay sheekh sheegaya suuratu tiin qofka akhriya ee ku alceliya in uu eh, wuxuu niyada ku qabsado uu helayo arrinta noocaasiya maxaa ka jira ajar gaar ah in la idhaahdo waa laga helayaa cibaadadaas daliil bay u baahantahy daliilkuna waa noqdo daliil ansaxay oo aayad qur-aan ah ama xadiis nabiga calayh salatu salaam ka sugnaaday suuratu tiin wax xadiis oo saxiixa oo fadligeeda ku soo arooray ma jiro kolley waa jiraan axaadiis daciifa waxaa ka mid a xadiis odhanaya qofka suuratu tiin akhriya ilaahay subxaana wa tacaala intuu adduunyada joogo wuxuu ku arsaaqaa yaqiin iyo macrifo yacnii iimaan iyo garasho aakhirana waxaa la siiyaa ajar la tiro ah dadkii suuradda akhriyey ee adduunyada soo maray lakin waa xadiis daciifa weeye marka wax xadiis oo saxiixa oo ajarka noocaasa sheegayaa ma jiro wallahu aclam jasaaka allahu khayran su-aasha ku xigtaa waxay odhanaysaa gabadha ma u bannaan tahay inay qubuuraha soo siyaarato waa soo booqan karaan dumarku qubuuraha adilana waa tusisay nebigu calayh salaatu wasalaam wuxuu uhi kuntu nahaaytukum can ziyaarati alqubuur fazuuruuha rag iyo dumarna ma kala reebin waan idiin diiday markii hore xabaala inaad booqataan hadda booqda fa inaha tudakiru alaakhira aakhira idin xusuusinaysa sababta loo booqanayana rag iyo dumarku way wadaagaan oo aakhiro in la xusuusto siday raggu ugu baahan yihin dumarkuna way u baahan yihin asxaabulqubuurkuna ducada ragga siday ugu baahan yihin ta dumarkana waa u baahan yihin caaishana radia allahu canha rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxay weydiisay xabaalaha markaan tago maxaan idhaahdaa haba tegin dee rasuulku kuma odhan ee wuxuu baray ducadii ay akhri lahayd markaa sida saxiixa dumarku xabaalaha waa booqan karaan laakiin shuruud baa jirta ay ragga dheer yihiin shuruuddaas waxaa ka mid a waaba shardi guudbe inay gabadhu xidhato jilbaabkii sharciga ahaa oo tabarujka inay iska ilaaliso inay fitno ka aamin tahay in iyadu fitnoodo la fitneeyo ama in iyadu wax fitnayso oo diinto diin dad diintooda inay seejiso ama iyada diinteeda in la seejiyo saasoo kale dee nafteeda iyo cirdigeeda inay amni u haysato oo haddii xabaalaha markay u baxdo dad aan hagaagsaneyn halka ay ka helayaan ay dhibaataynayaan dee dhibaato nafteeda inay geliso maaha Eh, waa inaanay cadar iyo wixii udug oo dhanna ismarin waa shardi guudba mar kastoo guriga ay ka baxayso sidaasoo kale markay xabaalaha tagto waa inaanay isbedel ahayn qof walibana isaga isu warhaya haday isbedelayso inay baroorato ama ay qayliso waxyaabaha noocaasa haddii ay dhacayaan markaana ma banaano wallahu aclam jasaaka allahu khayran Eh, su-aasha ku xigtaa waxay odhanaysaa sheekh soon aad u badan ayaa iga tegay dhallinyarnimadii jahli dartii mana garanayo tiradiisu inta ay ahayd maxaan yeela kolle jahliga waxaan u malaynaya inay uga jeeda uun istiqaamo la-aan manaa qof diinta ku dhaqmo oo ku toosan baanan ahayn malaa ugama jeedo soomku inuu waajib yahay baanan garanayn qofku soomku inuu waajib ku yahay haddaanu garanayn garasho la-aantaasi wixii ku dhaafay waxba lagagama laha qofka cibaadaadku waxay ku waajibaan markuu cilmigooda yeesho inay waajib yihiin inuu garto markaasubay ku waajibaan laakiin haddaad garanaysid soomku inuu waajib kugu yahay waajibkaa gudashadiisu inaad ka gaabisay haddaad tiradii garanayso waa inaad qallayso haddaanad tiradii garanahayna eh, sadidii wa qaaribi inta ugu badana aad isleedahay eh, rabadaanna way kaa tegeen waa inaad soomto weeye soomka sunnahaana farabadi si haddii aakhiro soomkaaga ay nuqsaani gasho lagugu kabo oo nuqsaanta lagugu buuxiyo wallahu aclam su-aasha ku xigtaa waxay odhanaysaa sheekh hadday gabadhu furiin dalbato ninkiina uu furo aabbaheed xaq ma u leeyahay meherkeedii wax ka mida inuu ninka u celiyo Een, horta gabadhu inay furiin dalbato marka horeba ma aha haddaanay jirin dhibaato aan loo adkaysan karin rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu uhi sida imaamu axmed iyo abu daawud iyo wariyeen ayumaa imra'atin sa'alat zawjaha talaaq min gayri ma ba'sin eh, faljannatu calayha xaraam gabadh kasta oo ninkeeda tidhaahda ifur iyadoo aanu dhib jirin jannadu xaaraan bay ka tahay uduga jannada waa ma hesho ka waa dembi weyn inay gabadhu si yaroo fudud isaga tidhaahdo ifur almunaafiqa almukhtalicaat huna almunaafiqaatna nebigu calayhi salaatu wasalaam uhi kuwa furiinka dalbaya ee weliba iibsanaya waa munaafiqaat buuhi nebigu calayhi salatu wasalam macnaa waa dad iimaankoodu daciif yahay marka goormaa la odhan karaa gabadhii waa u bannaan tahay inay furniin dalabto min gayri maa ba'sin taa maxaa daabit ama qaacida u ah waxay culimmadu idhaahdeen yacnaa wax loogu cudur daarayo oo dadka markay u sheegto tira waxaasaa jira odhan- oo arrintaa awgeed baan furniinka u dalbay dadku ay u garaabayaan dadka wax garanaya ay u garaabayaan odhan haddaa waad saxsan tahay laakiin wax kastoon loogu garaabahayn dadka cilmiga leh ee caqliga leh ee naxariista leh aanay ugu garaabahayn haddii daraaddii ay furniin u dalabto xadiiska ayay soo gelaysaa qodiyadda meherka ku saabsan haddii gabadhii ay ninka furniin weydiisato ay tidhaahdo ifur oo arrintaasi ay dhacdo Een, iyadoo wax dhibaatay aanay jirin ninku xaq buu u leeyahy inuu idhaahdo ku furi maayo ilaa aad meherkii ka tanaasusho ama ilaa aad siiso lacagta intaa leg ilaa aad toban kunoo doolar siiso ku furi maayo inuu idhaa xaq buu leeyahy ninku khulci waxaa la idhaahdo samee inuu ku idhaahdo falaa junaaxa calayhima fima iftadat bihi waa ka ilaahi subxana watacaala fi suurati albaqara ku yidhi waxa uu qaatay ku dembaabi maayo iyaduna waxa ay bixisay kuma dembaabayso xoolahaas laakiin waa inaanu isagu arrintaa ku khasbin haddii isagu tusaale ahaan uu cidhiiri geliyey oo isagaa dhibaataynaya furi xuquuqdeedii gudi maayo furina maayo wuxuu leeyahy ilaa aad lacagtaa bixiso ama meherkii aad ka hadho ku furi maayo taasi uma bannaana isaga xaaraan bay taasi ka tahay calaa kulli xaal haddii ninka uu sidaa yi- isagoon sidaa odhan gabadhii uu furo meherkeediina uu isagu la diyaar yahay dee meherkeedii inay furniin dalabtay ku dhici maayo meesha kaga bixi maayo laakiin haddii lagu heshiiyey marka hore ifur waayo meherkii ka tanaasul ama maalkaa isii dee maalkii ciddii ninka kula heshiisay buu xaq ugu yeelanaya iyada ha noqoto ama aabbaheed baa ha noqdee wallahu aclam jasaaka allahu khayran laba su-aalood iyaguna aada iskugu dhow su-aasha koobaad ee odhanaysa gabadhu sheekh hadday hadday shirkad ama dowladda shaqaale u noqonayso maxaa shuruud ee looga baahan yahay iyo su-aal kaloo odhanaysa sheekh waxaan ahay gabadh u shaqaysa dowladda waxaana jirta lacag la yidhaahdo habeendhax oo macnaheedu yahay markay gabadhu ka ma- magaalada ka maqan tahay ee shaqo u maqan tahay la siiyo mararka qaarkoodna annagoo howlun qabanayna laakiin aan magaalada ka maqnayn la yidhahdo waa lacag baa laydin siinayaa arrintaa maxay diintu ka qabtaa arrinta ku saabsan camalul mara shaqada gabadha asalku waxa weeye gabadhu inay gurigeeda ku nagaato sida ilaahay subxana wa tacaala uu yihi waqarna fii buyuutikunna walaa tabarajna tabaruj aljaahiliyati aluulaa camalkuna si guud xaaraan ugama aha gabadha inay shaqayso waxaa dhici karta inay shaqadii iyadu u baahan tahay si ay nafteeda ugu dabarto ama reerkeedaba ama reerkoodaba oo iyada hawshaasi ay kusoo baxsatay waxaa dhici karta saasoo kale inay ummaddu shaqeeda u baahan tusaalahaan cilmiga dhakhtarnimada ay baratay inay dumarka iyo carruurta iyo daweyso iyadaaba loo baahan yahayba marka shaqada noocaasi xaaladda way bannaan tahay laakiin waxaa shardi u ah inaanay xuquuq kale ku dayacmahayn oo haddii xaqii ninkeeda iyo carruurteedii ay ku dayacmayaan xuquuqdaasaa ka horeysa shaqadaa ummadda ay u qabanayso camalka u qiimaha badan ee gabadho ay ummaddeeda u qabataana waa inay jiilasha cusub ee soo koraya tarbiyadeentooda qayb ay ka noqoto hada ajalu camal waa camalka u qiimaha badan ee gabadhe ay u qabato waana camalka maanta suuradiisa laynoo fool xumaynayo La rabo guri- dumarkii in guryaha laga saaro waa la rabaa inuu qoysku burburo caruurtu bilaa tarbiyad inay ku dhacaan dumarka laftoodu inay dayacmaan oo gabadh kasta oo gurigeeda meel ka baxsan ka shaqaysaa inta badan dhibaatooyin bay la kulantaa camalkii waxaa kaloo shardi u ah inuu asal ahaan xalaal yahay oo dee khamri haddii la iibinayo rag iyo dumar midna xalaalu maaha waa in eh, gabadhu aanay nin ajanabi ka meel kula gooni noqonayn iminka waxaa ari kartaa hablo waxa weeyaan dhakhtar dictor kelidii meesha kula jira ama nin bay u tahay secreteer xoghayn kelidii bay qolka kula jirta waa khalwadii shareecadu ay diiday ikhtilaad waa inaanu ka dhalan shaqada rag iyo dumar ajanabi kalahay inay isdhex galaan isdhex qaadaan wixii daruura keenta mooyaane marka waxyaabahaasoo dhan baa camalkii ama shaqadii eh, loo ilaalinaya gabadhi waa in markay baxayso iyadoo dharkii ilaahay ku waajibiyey xidhan waa inay baxdo jilbaabkeeda waa inay waa inay ku shaqaynayso Arrin- su-aasha labaad ku saabsan habeendhaxa ana waa lacag qofku marka uu meesha uu ka shaqeeyo magaalada uu ka shaqeeyo meelaan ahayn markuu shaqo ugu baxo uu qaadanayo shardigaasaa ku xidhan marka haddii ay taasi ay jirto shardigaa la helo dee qofku u qaadan karaa haddii kale oo xeer bannaynaya uu jiro oo dowladda ay u ogoshahay qofkii isagoo meeshiisii jooga hadduu shaqadaa qabto in lacagtaa uu qaato wax nidaamiya ay tahay oo qaanuuniya dhib ma leh laakiin hadduu shardigu ahaa lacagta in lagu qaadan karo oo qura marka habeen la dhaxo qofaan habeen dhexaa samaynay ma qaadan karo lacagtaa dowladuna lacagta dadku ay gaarka u leeyihiin iyada ka culus dadku way fududaystaanoo lacagta dowladda markay xadayaan ama ay musqumaasuqayaan inay xalaal iska guranayaan bay u qaataan iyadoo laga yaabo dadka inay xadaan inay foolxumo weyn u arkaan xoolaa dadku ay gaar u leeyihiin laakiin tanaa culus waayo tan waa xaq ummadoo dhami wada leeday qof kasta oo bulshadan ka mida ayaa lacagtaa kunka shilin aad qaadatay wax ku leh xataa cid hadhow aad u tagto aad tila iga saamaxa garan maysid celinta waad celin kartaa de waa inaad dowladdii dib ugu celise laakiin qofkii gaarkaa aad xoolihiisa qaadatay iga saamax waad odhan kartaa waad ku dhiiran kartaa waad u celin kartaa marka aad bay culus tahay in aad la isaga ilaaliyo wey wallahu aclam jasaaka allahu khayran su-aasha ku xigtaa waxay odhanaysaa sheekh waxaan isqoray shirkadda xashiishka qaada isla markaasina xashiishka guriga ka soo baxaa aad buu u yaryahay haddii aan reerka guriga ku xi- nagu xiga aan xashiishka ku darsado dabadeetana anigu aanan bishii lacag bixinin ee shirkaddiina aanan u sheegin wax dhibaata ama wax dembi ma ku jira almuslimuuna calaa shuruuطihim muslimiinta waxaa xidha heshiiskooda mar haddii heshiisku uu yahay ee reer walo xaafadda degan in shirkadaasi xeshiiska ka qaado lacagta intaa leegna ay bixiyaan in khiyaamo la sameeyo laysku dardaro oo laba reer ama saddex reer ama ka badan isku daraan si hal lacag ay u bixiyaan mid bannaan maa waa khiyaana arrinta noocaasi heshiishkana yaraantiisa iyo badnaantiisa marka horeba lagama heshiin oo waxyaabaha eh, jahliga lagaga sugan yahay loo dulqaadan karo shareecada ay ogoshahay waa sida tusaale ahaan xamaamkii la gelaya kirada lagu gelayo kale weeye qof baa laga inuu biyo badan isticmaalo midna biyo yar buu isticmaala lakiin isku lacag unbaa laga qaadaa mid baa muddo dheer ku jiraya mid in yar buu ku jiraya markii uu ka soo baxaya haddana lacag isku mid a ayuunbaa laga qaadaa marka badnaantiisa iyo yaraantiisu mar haddaanu heshiiska hore qadar u yeelin waxba ka bedeli mayso arrintii lacag bixinta qofka muslimka ahina sidiisaba naftiisa waa inuu baro qaab nidaamsan inuu u noolaado qofku oo had iyo jeer alle wixii nidaama xagga dowladda ha ka yimaado eh, shirkad aad heshiis la gashay xaggeeda ha ka yimaado qofku inuu sidiisa u ilaaliyo naftiisa inuu nidaamka baro ayaa qofka u fiican bulshadiisana wanaagsan diintiisana wanaagsan wallahu aclam su-aasha ku xigtaa waxay odhanaysaa waxaad sheekh ka warantaa waxaa dhallinyartu ha wakhtigan dambe ay u yaqaanaan eh, coming soon oo macnihiisu yahay markaas waxa weeye nin iyo gabadh aan weli ismehersan inay baraha bulshada sawiradooda soo dhigaan iyagoo ama garbaha is haysta ama markaasi waxa weeyaan eh, sawirka ay isku dhow yihiin iska soo qaadaya weli meherna aanu dhexdooda marin laakiin ay rajaynayaan wakhti dhow inuu meherkoodu dhaco arrintaa xukunkeedu muxuu noqonayaa arrinta ku saabsan sawirkaa la baahinayo horta gabadhi sawirkeeda inay baahiso marka horeba inay iska ilaaliso ay iska dayso weeye sida la doonaa sawirkaa loo isticmaali karaa waxa la doonaa lagu dhejin karaa ama muuqaalka la doonaa loo yeeli karaa hadhow ninna inuu xaaskiisii ama gabadhu damacsiya inay xaaskiisa noqoto sawirkeedii ragga usoo bandhigo dhaahdo hiblaayo ila daawada iyaduna waa khiira dara weeye waa hinaasa dara weeyaan waa wax aan fiicnayn dhalinyartuna marka ay guur ku heshiiyaan ama ay ka sheekaysanayaan waxaad moodaa maanta inay u dhaqmaan sidii dad maxram isu noqday oo kale oo caaniye biyo laysku daray khalaas si dhammaystira laysu dhex galo gabadha waa inay ogaato ninkani inta aan meher ugu dhicin inuu ajanabi ka yahay oo raggaa kale uula siman yihi ay dhicina karto fii ayi waqti min alawqaat inuu guurkii ka noqdo ama iyadoo ay ka noqoto markaa si taxadar leh arrimaha guurka marka laga wada hadlayo ama lagu heshiiyeba intaanu meherku dhicin si taxadar leh oo gabadhi ay sharafteedii ilaashanayso oo ay talada wax kaga darayso in ay dhici karto guurkan inaanu hirgelinba ila waxa ilaahay agtiisa ka qoran ma oge waa in loo dhaqmo weeyaan nin iyo markaa gabadhaan kuwii dee isqabay baanu leenahay waa wax aa, aan wanaagsanayn nin iyo gabadhaan xaas u ahayn in sawirkoodii la isku dhajiyo ama ay dee sawir wada galaan oo meelaha la marmariyaana dhaqamada aan fiicnayn ay nagu soo kordhay bay ka mid tahay marka taladu waxa weeye in la iska daayo wallahu aclam waayo su-aasha ee miduuni ay ka dambayso insha allahu tacaala waxa ay tahay sheekh miyuu jiraa wax la yidhaahdo marka uu qof dhinto gogolaab oo markaas waxa weeyaan la sameeyo maalmaha uu- nin qofku dhinto maalmaha ka dambeeya Ee, gogolaabka waxaa ka horeeya gogol dhigista ile gogol la dhigay unbaa la laabaya soo ma marka qofkii markuu dhintay in gurigii la goglo oo dad ay fadhiistaan ay ku soo ururaan oo inta badan een, dumarka waa yeelkaayoo tusbaxya sita halkaa qul wallah iyo malaa akhriya faatixada iyo iska tasbiixsada iyagu malaa waxay isleeyihin meydkii baad u ducaynaysaa lakiin iyaga qur-aan iska akhrisanaya iyo iska digriyaaya reerkuunbay culays ku hayaan nebiguna calayhi salaatu wasalaam dadka geeridu ay ku dhacdo inaan iyaga culays la saarin iyaga loo ixsaan sameeyo ayuu tilmaamay jariir ibni cabdilaahi albajeli waa kii lahaa waxaanu ku tirin jirnay dadkii ay geeridu ku dhacday in lagu soo ururo ururka ka aynu sheegaynoo kale weeye haddii wax loo qabanayo wax loo tarayo waa fiican tahay laakiin dad iska dul fadhiya waxaanu ku tirin jirnay inay ka mid tahay niyaaxada baroortoo kale wax lamida macnaa waxaan bannaanayn iyo raashinka ay samaynayaan dadkii geeridu ay ku dhacday labadaaba halkaasu wada mariyey saxaabigaas imaamu shaaficina wuxuu yidhi akrahu almaatima wa sunca acaam waxaan karhaa buu idhi kulankaa lagu kulmaye lagu soo ururiyo gurigii geeridu ay ka dhacday iyo raashinkaa la samaynayo lilaar xadiidkaa jariir awgii baan u karhaa buuhi iyo lianna yujadid lxusna higilkaa dadka la saarayaa murugadii buu soo cusboonaysiinaya dadkii waxaa la rabaa geeridu ku dhacday murugadu inaanay ku dheeraane ay si dhaqsaa u ilaabaan oo howlahooda diineed iyo adduunyaba hore ay ugu foofaan laakiin haddii weli la dul rundudo oo la dul fadhiyo dulfadhigani geeridiibuu xusuusinaya deetna murugadiibaa sii jiitamaysa waxaa kaluu arintaasi kalifaysaa bui imaam shaafici raximahullah kharash oo dadkii dee geeridu ku dhacday baaba iyaga laftoodii culays xagga dhaqaalana in lagu haya ayay noqonaysaa raagogashaa marka hore la dhigaayo ee qaabka noocaasoo loo dhigay ayaan sax ahayn in la dhaa maantana gogashii baa la laabayaa kulan baa la samaynayaa mararka qaarkoodna waxyaabo kale lagu daro sida wax xafladu eegoo kale wax shareecada kusoo arooray waxaasoo dhami maaha diintuna waa inay maamusho nolosheen iyo geerideennaba sida ilaahay uu yihi qul ina salaatii wanusuki wamaxyaaya wamamaati lilahi rabi اlcaalamiin laa shariika lahu bidalika umirtu ana awal اlmuminiin wallahu aclam su-aasha ugu dambaysaa waxay odhanaysaa sheekh dumarku inay ciidan noqdaan oo ciidamada ay galaan oo ay ku biiraan xukunkeedu muxuu yahay asalku waxa weeye dumarku inaanay ciidan noqon saasaa asala waxaana u daliilaba jihaadkaba waa laga dhaafay soo ma haddii ciidannimo laga rabo sida raggaa lagu waajibin laha jihaadka nebiguna calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi dumarka markuu la hadlayey lakuna jihaadun laa qitaala fiih waxaa idinka laydin jideeyey jihaad aan dagaal lahayn alxaj walcumra weeye xajka iyo cumrada yaa ku jihaadaan baa la yidhi dumarka ta kale ciidannimadu waxyaaba badan bay keensanaysaa sida inay gabadhii rag dhex gasho in ay safar inay gasho iyadoo bilaa maxrama waxyaaba badan baa ka dhalanaya waa jiraan xaalado xadidan oo loo baahan karo gabadhu inay ciidan noqoto oo tusaale ahaan jawaasaadkao kale ama waxaa loo yaqaana imigreshinka ciidamadan laanta socdaalka nabadgelyada socdaalka iyo waxaa ciidamada imigreshinka aljawaasaad ka shaqeeyo kale dumar way u baahan karaan yanaa baaritaan ku sameeya dumarkii meelaha wadamada laga soo galo amgareeshinaa ku yaal eriboodadoo kale dekadaha iyo meelaha xuduudahoo kale markaa dee dumarkii oo kale cid baadhaa loo baahan karaa iminka sacuudiga markaanu tagno dumarkuna meel gooniyay ka galaan ragguna meel bay ka galaan dumarkana dumar baa baadha dee shuriyaada boolise taaso kale waa loo baahan karaa hadday xaaja keento gabadhii way noqon kartaa ciidan laakiin markaa lafteeda gabadhii waa inay xijaabkay xidhnaato oo inay dirays isku taagto oo raggii ay shabbahdo u ekaato isla markaa ay noqoto mid tabaruj samaynaysa marna ma bannaana safar bilaa maxram waa inaanay gelin waa inaanay rag ajanabikaa waa inaanay dhex gelin waxyaabahaasoo dhan waxyaaba aynu sheegnay camalka gabadha in loo shardiyo o dhan baa halkan loo shardinaya marka ay xaaji keento wallahu aclam intaynu ku kulmayno fadhiga fadhigan xiga waxaan idinkaga tegaynaa bixifdi illaahi tacaala wa ricaayatih wa akhir dacwaana an alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin wa sala allahu wasalama calaa nabiyina moxamed maca taxiyaati ikhwaanikum fii shabakati manhaji online